إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن طبعهم بإحصان إلى يوم الدين أما بعد الحديث الثالث والثلاثون بعد ثلاثمائة حديث كصدح بقل إيا صدام إيا صدح رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها بخاري مسلم أيها كوريان عائشة إلهي رضي كهذه قالت waxay tihi qaala rasuulu lahi rasuulka alla yidhi salى اllahu calayhi wasalam ina radaacata nuugmada tuxarimu waxay xaaraamtinimaydaa maa yaxrumu waxaa xaaraam ku noqda min alwilaadati dhalmada nuugmada waxay xarimtaa waxaa xaaraam ku noqda dhalashada marka darsigii xalaan ku misaalinay caruur marka ay nuujido hooyo aan dhalin hooyo aan dhalin caruur marka ay nuujido caruurkaas wax alla wixii ka farcama nuugmadaasu waa saamaynaydaa hooyadaas nuujiday iyo sawjkeediina nuugmadaasu waa saamaynay laakiin waxaysan saamaynayn nuugmadaasu caruurka la nuujiyey asalkiisii aabbihiis hooyadiis ma saamaynaydo awowihiis ma saamaynaydo caruurka la nuujiyey xawaashidiisa waa walaalihiis ma saamaynaydo labadaas ma saamaynaydo caruurka la nuujiyey oo hooyo aan dhalin ay nuujiday asaga iyo wixii ka farcamayma nugmadu waa saamaynay hooyada nuujiday iyo hooyadaas nuujiday sawjkeeda na waa saamaynay iyo asalkoodii laakiin waxaysan saamaynayn caruurkan la nuujiyey asalkiisii aabbihiis hooyadiis awowihiis ma saamaynayo xawaashidiisa waa walaalihiis ma saamaynayo saas darteeda masaa'il ayay ka soo reebaan culummadu oo ah yaxrumu min alradaacati maa yaxrumu min annasab masaa'il ka soo rabay ibnulmulaqinko kale iclaamka wuxuu yidhi afara laga soo reeba afartaas waxaa ka mid a ibnudaqiiqulciid ayaana sidaas yidhi waxa weeyaan isagu wuxuu yidhaha ibnulmulaqinka jamaaca ayaa suwar soo reebeen laakiin culammada muxaqiqiintu waxay yidhaahdaan uu yidhi suwarkaasu markii horeba sooma gelinba laakiin ibnudaqiiqulciidku isagu fuqahadu waxay soo reebeen uu yidhi afar midka ugu horeeya ummu akhiika wa ummu ukhtika min annasab ummu akhiika adiga walaalkaa oo xagga nasabka walaalkaaga ah iyo gabadha walaashaa hooyadeed walaashaa xagga nasabka walaalkaaga ah qofka hooyada u ah maxramay kuu tahay sababtoo ah ama waa hooyada ama waa zawjadii aabbaha wax kale maa adiga wiilka walaalkaa ah oo xagga nasabka walaalka kugu ah hooyadiis iyo gabadha adiga walaasha oo xagga nasabka walaasha kugu ah hooyadeed maxramay ku yihin sababtoo ah walaalaha hooyadood laba mid aan ahayn maaha ama waa adiga hooyada oo carruurtu waa kugu hooyo ama waa aabbaha zawjadiisa hadday kugu aabba yihiin marka walaalka iyo walaasha hooyadood oo xagga nasabka mar walba maxramay ku yihiin laakiin fiiri haddii wiilka walaalkaa ay nuujido gabarh ajnebikaa ah ama gabadha walaashaa ah ay nuujido gabarh ajnebikaa ah adiga xaaraamkaa noqoma islaanta nuujido walaalkaa wiilka ah ama gabadha walaashaa islaanta nuujido ajnebiga kaa ah adiga ajnebika ajnebigii kaa waba kaa xaaraam noqon waa guursan karta waanagii niri waxa weeyaan maxramnimadu ku faafi mee caruurka la nuujiday xawaashidiisa marka masaladaas nasabkii waa uga duwanta mas'alada labaad caruurka adiga aad awoowaha u tahay ama gabadhu ay ayeeyada u tahay xagga nasabka xagga nasabka caruurka adiga aada awoowo u tahay ama aada ayeeyo u tahay markay dumar tahay qofkii hooyadiis hooyadiis maxramay kuu tahay fiiri caruurka adiga awoowo aada u tahay waa laba mid gabar aad dhashay aad dhashay marka hooyadiis yaa waayo waaba gabadhaad adigu dhashay ama waxaad dhashay wiilkaad dhashay sawjadiisii soo maha ayaduna waa kaa xaaran caruurkaad awoowaha u tahay hooyadiis xagga nasabka mar walba waa kaa xaaran sababtoo ah laba mid noqon kara caruurkaas hooyadiis gabadh adigu aad dhashay inuu iyo inuu yahay wiilad adigu dhashay sawjadiisi waana kaa xaaran labaduba xagga nasabka laakiin xagga radaaca saas maaha xagga radaaca wiil aada dhashay caruuru dhalay gabarh ajnabi ah hadday nuujido waxba kuuma gelin gabadhaas ajnabi kaata waxayna nuujida wiilad adigu awow u tahay ama gabadhaad awowo u tahay nuujida ajnabigii kaata adiga marka masaladaas xagga nasabkii kula mid maaha waa mas'alada labaad mas'alada saddexaad jadatu waladika min annasab caruurkaad adiga dhashay ayeeyadiis xagga nasabka ayeeyadiis caruur adugu aada dhashay ayeeyadiis oo xagga nasabka imaa ummuka ow ummu zawjatika maxramay ku tahay sababtoo laba waxnayn ma noqon karto ama waa hooyadaa ama waa zawjadaada hooyadeed labadaasi midta adiga caruurka aada dhashay ayeeyadiis waa labada mid waxa ayeeye uhu waa ama adiga hooyada ama zawjadaada hooyadeed wa labaduba xaggaas maxramay ku yihiin soo maaha xaggaas maxramay labadiiba kuu yihiin laakiin nuugmada hooyadana maahan umu zawjatigana maaha caruura aada dhashay hadday nuujido haweeney ajnabika ayaa nuujiday he xaaraam kaa noqon maxaa yeele adiga hooyadana maahan umu zawjana maaha mas'alada afraad uktu waladika min annasabi xaraam caruurka adiga aad dhashay gabadha walaashiis xagga nasabka xaraamu ka yihi sababtoo ah imaa bintuka ow habiibatuka gabadha walaal u noqon karta caruurka adigu aada dhashay laba mid un wey wax kale maaha inuu yahay gabarh kaloo adigu dhashay iyo inuu yahay rabibadaada zawjadaada caruur ay dhashay waa labada mid labaduba xaaraanay kaa yihin laakiin hadday nuujido waladkaaga gabar ajnabika hadday nuujido gabadhaas nuujiday gabadha ay dhasho naaska la nuugtay waa uktu waladika adigana ajnabikaa oo waad guursan karta wiil aada dhashay a waxaa nuujinaya gabadh ajnabi kaa ah gabadhaas ajnabiga kaa ah gabadha kaloy dhashay oo ay nuujiday wiilka aada dhashay maxay u tahay walaashiis naaska la nuugtay waa ajnabi adiga ajnabigina kaa ta oo xaaraamkaama marka afartaas mas'alo ayaa laga soo reebaa waxaad ka fiiridaan afarta mas'alada saas adiga uktu waladika fiiri uktu waladika min annasab soo xaaraamkama ah uktu waladika min annasab xaaraamay kaa tahay soo maaha laakiin uktu waladika min aradaa xaaraamkama ah ajnabi kaa tahay xaaraamkama ah saas wey marka afarta masalada ixkaam lixkaamka fiiri الحديث الثالث وثلاثون بعد ثلاثمائة رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت عائشة وحيت قال رسول الله رسولك الله صلى الله عليه وسلم إن الرضاعة نجنت تحرم وحي حرام كدقت ما يحرم وحي حرام كوا من الولادة حق بالمضى سلام اسمارك ومثال النبي waa miaaninay waxa weeyaan maxramiyaduna way ku faafaysaa gabadha caruurka nuujidee zawjkeeda maxaa yeelay caanuhu iskama imaan caanaha faxliga xaggiisa ay ka yimaadeen faxliga xaggiisa ayay ka yimaadeen tan kale waxaa muhiim ah in lagu baraarugo culummada muslimiintu waa ku ijmaaceen nuugmada kama dhalanaydo kama dhalanaydo in laysdhaxlo biil in caruurkan la nuujiday lagu yeeshaa ka dhalan mih hooyadii nuujidoo addoona hadduu milkiyo ka xoroobi mih diye inuu ka bixiyaa ka dhalan mih waa u markhaati furi karaa hooyadii nuujiday intaasoo dhan hooyadii dhashay waa uga duwanta hooyada ku dhashay hooyada ku dhashay dhaxalkaagay leeda hooyada ku dhashay biil iyo nafaqay kugu leeda hooyada ku dhashay iyadoo addoona haddaad milkido waa kaa xoroobe hooyadii ku dhashay diyo waa keeni karta oo caruurkii kula dhashay oo aabbahaa dhalay hooyadaana dhashay diyadiisa waa lagaa rabaa haddii uu diyo galo maalan oo wax dilo diyadiisa waa lagaa rabaa maalan hooyada waa dhici karta inay diyadeeda lagaa rabin oo diyada xagga nasabkay aadaan laakiin caruurkii nasabka kugula dhasho kugu hooyadaha diyadiisiyaa lagaa rabaa hadduu maalan hadduu qof dilo dhiiggaas uu geysto diyada waa lagaa rabaa hadduusan kas u dilina kama u dilo hooyadii ku dhashay uma markhaati furi kartid ma bannaana inaad u markhaati furta hooyadii ku dhashay hadday ku disho lama dilayo oo lama qisaasayo hooyadii ku dhashay hadday ku gowracad ma la qisaasi karo adduunkaba inaad timaadda iyadaa sabab u ehe ee maadaa sabab u noqonaya inay adduunka ka tagto maya axkaamtaasoo dhan hooyadii ku nuujiday shaqo kuma laha hooyadii ku nuujiday kuma dhaxlaydo hooyadii ku nuujiday biil kuguma laha hooyadii ku nuujiday iyadoo addoona haddaad milkido ma xoroobaydo hooyada ku nuujiday carruurta naaska kula nuugto walaalaha kugula ah hadday diyo lagu yeesho adiga laguguma laha hooyadii ku nuujiday markhaati haddaad u tahay oo arrin xaqaha ka maqan adaa markhaati u gala waa u markhaati furi kartaa hooyadii ku nuujiday hadday ku gowracdo waa waa la qisaasa gowrac lama dhi iyadu inaad adduunkan timaaddo sabab uma ahayn iyadu sabab uma ahayn marka axkaamtaasoo dhan hooyadii ku dhashay waa uga duwan waa uga duwan ee meesha ay hooyadii ku dhashay kala mid tahay xaggii guurka xaaraam weeye ma guursan karti maxramna waa u too hadday safrayda waad la safri kartaa meelahaas weeye waa la qaali noqon karta labadiina keliya qol waa wada joogi kartaa ilaa waa hooyadii ku nuujiday meelahaas wey meesha lagu leeyahay waa kala mid الحديث الرابع والثلاثون بعد ثلاثمائة حديث كصدن يا فريا صدح بقول كذا رواه البخاري ومسلم بخاري يا مسلم أيا كوريان عن عائشة وعنها قالت عائشة وحيتري إن أفلح منك أفلح ليرهدو أخا أبي القعيس أبي القعيس ولا الكيس أه منك أبي القعيس ولا الكيس أفلح استأذن علي وإذا إذن ضلبي inuu ii soo galo anoo guriga ku jiro idan iga dalbaday inaan inuu ii soo galo bacda maa unzila alxijaabu xijaabka markii la soo dejiyey kadib markii ilaahay gabdhaha muslimaadkaa ku waajibiyey inay ragga ajnabiga ka ah ka xijaabtaan kadib uu soo garaacay guriguu yidhi waa soo gala faqultu waxaan idhi wallaahi laa aadanu lahu wallaahaanan u fasaxayn wallaahaanan u fasaxayn caaishana yaa nuujiday caaisho waxaa nuujiday abilqucays xaaskiisa marka caanaha ay nuugtay abilqucays aafaxli ka ah abilqucays aabboo kale u yahay caaisho aflaxna abilqucays uma dhasha adeer u yahay marka xagga nuugmadu adeer uga yahay laakiin mas'aladaas caysha markaas ka hor maysan ogeyn in nuugmadu gabadhii nuujiday keliya aysan ahayna ninkii qabay oo caanahan sabab u ahaa gabadhaan la qabin caana ma lehee in ay ku faafayda maxramiyadu ma aysan fahmin marka waa uu ka dalbada inuu soo galo faqultu waxaan yidhi wallaahi laa aadanu lahu inaan u fasaxayn inuu soo galo gabdhaha muslimaadka waxaa waajib ku ah ragga ajnabiga ka ah inaysan u fasxin inuu la qaali noqdo waajibay ku xataa astadina nabiya ilaa xataa astadina rasuul allah ilaa rasuulka ilaahay sala allahu calay wasalam aan idan weydiiyo marka taasna waxay tusayda masalo kale oo qofka muslimka waajib waxaa ku ah mas'aladuusan isagu garayn inuu weydiiyo cidda garanayo intii ka horaydana uu ka joogsado ee uusan dhihin wa iska sii samaynaa intii la ii sheega waajib waxaa ku ah mas'aladuusan garayn cidda garanayda inuu weydiiyo inta ka horaydana uu ka joogsado oo uu ka hakado miduu ogaadana uu ku dhaqmo waxay tidhi faina aba faina akhaa abilqucays abilqucays walaalkiis laysa huwa ardacani aniga ima nuujin faina akhaa abilqucays abilqucays walaalkiis laysa huwa ardacani aniga ima nuujin walaakin ardacatnii waxaa i nuujiday imra'atu abilqucays aniga xaaskiisaa i nuujiday ninkaan dhaha waa soo gela walaalkiis ima nuuji ee xaaskiisaa i nuujiday xaaskiisaa i nuujiday marka in inaan ninka maxramnimadu ku faafaynay u qaadan fadakala calaya rasuululahi rasuulka allah ii soo galay tiri sala allahu calay wasalam faqultu waxaan idhi yaa rasuulalahi rasuulka ilaahayo ina rajula ninka oo abilqucays ah laysa huwa ardacani laysa ma ahnu waa asagu ardacani mid i nuujiday mid i nuujiyey ma ahan walaakin ardacatnii waxaa i nuujiday imra'atu xaaskiisa fa qaala nabi wuxuu ihi idanii lahu u fasax inuu kuu soo galo u fasax aflax inuu kuu soo galo u fasax maxaa yeelay faina u fasax uu yidhi fa inahu aflax camuki waa adeerka caanaha aada nuugtay waxaa faxli ama awr ka ahaa waxa weeyaan walaalkiis marka caanuhu iskama imaan walaalkiis caana uu leeyahay nuugtay wey haddaa zawjadiisii nuugtay marka walaalkiisna aabboo kaleu kuu yahay asaguna adeeru kuu yahay walaalkiis caanihiisiyaad nuugtay u fasax taribad yamiinuka gacantaadu ha carra dhacdeen kelimadaas ah taribad yamiinuka asaaratan waa faqri allah kugu salliyo oo wee salli aada iska xijido xataa carada asalka waa saas laakiin sidaas carabtu uma isticmaasho waa halhays oo ah yeel arrinta marka laisku boobinayo tan kale nabiga sala allahu calayh wasalam hadduu xataa habaar ula jeedo caaisha hadda wax lagu habaaro iyadu ma samayn soo maaha ducay u tahay nabigeenna suuban sala allahu calayh wasalam aada u naxariis badnaa una xikmad badnaa wuxuu ilaahay ka baryay qof kasta oo muslim ah oo uu habaaro habaarkaasna aan mudnayn ilaahay dembi dhaaf in uga dhigo iyo rilo iyo uu ilaahay ugu dhawaado nabiga ilaahay ka baryay saxiixulmuslimka waxaa ku sugan min xadiid anas ibni maalik nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam yaa uma sulaym amaa taclamiina shardii calaa rabbi umu sulayme miyaadan ogeyn shardiga aan rabbigay la galayon ku shardistay in ishtaradtu calaa rabbii faqultu rabbigay waxaan ku shardisto waxaan idhi innamaa ana basharun rabbigow anugu basharaan ardaa kamaa yarda albashar sida basharku u raalli noqdaan marmar u raalli noqdaan waa ku faraxsana wa aqdabu kamaa yaqdabu lbashar waana cadhoodaa sida basharku u cadhoodo faayuma axadin dacawtu calayhi qof kastoon habaaro oo min ummati ummaddayda ka mid a bidacwatin habaarna aan ku habaaro laysa lahaa biahlin habaar uusan ehel u ahayn qof kastoon ku habaaro rabbiyo waxaa shardi ah an yajcalahaa habaarka inaad uga dhigto lahu qofkaas dahuuran dembi dhaaf wa sakaatan dahirin wa qurbatan dhawaasho yuqaribuhu bihaa yowma alqiyaama oo rabbi ugu dhowaanayo naxariistaas waay marka qof kasta oo nabigu uu kelmad habaara yidhaahdo oo aan habaar mudnayn waxa wey waxay u noqoneen dembi dhaaf bahirid iyo wax uu rabbi ugu dhawaado waaba qayr kuu soo dagtay habaar aadan mudnayn haddii nabigu ku habaaro waa qayr kuu soo dagtay laakiin hadda qofkii mudankaas isaga waa baab kale marka taribad iyo daakasaas qaala curwa curwa wuxuu yidhi curwatu bnu zubayr a wuxuu yidhi fabidaalika hadalkaas nabiga dartiis kaanad caayishatu waxay ahayd taquulu mid tidhaahdaa xarimuu xarima oo xaaraamtinimeeya min aradaaci xagga nugmada maa yaxrumu waxaa xaaraam ku ah min anasabi xagga nasab inta nasabka ku ahoo kale marka mar haddii hooyadii inuu jiray la yidhi zawjkeedu waa aabboo kale zawjkaas nin kala dhashana waa adeerkaa marka nugmadu waxay la mid noqotay dhalashadii wa fii lafdi waxaa ku sugnaa istaadana calaya waxaa idan iga dalbaday aflaxu aflax falam aadan lahu uma fasixinay tiri fa qaala wuxuu yidhi aflax isagu waa ogaa mas'alada ataxtajibiina ma iska kay xijaabee minii aniga walxaal miyaad iska kay xijaabee ana aniga camuka adeerka an anoo adeerka a maan iska kay xijaabe saas yiri isagu marka waa fahmay faqultu waxaan iyay tihi caisho kayfa daalik see arrinkaasu ku dhaca saad adeer iigu ta qaala wuxuu yidhi arbacadka waxaa ku nuujiday imra'atu aqi walaalkay xaaskiisii bilabani aqi walaalkay caanihiisii aadna nuugtay caanaha aada nuugtay oo gabadhu ku nijiday waa caanihii walaalkay ee caana iskama yimaadaan saasuu ku fa sa'altu rasuulalahi rasuulka allaan weydiiyey sala allahu alay waslam waxaan rasuulka allaw aflax sidaasuu leeyahay ka waran fa qaala rasuulku wuxuu yidhi sadaqa aflaxu aflax run uu sheegay waa runtiis adeerkaw caanaha aada nuugtay waa caanihii walaalkiis ee gabar aan sawj lahayn caana male idan ilow u fasax taribad yamiinuka taribad ey iftaqarad ha faqiirto wey faqri ha ku dhacdo walcarabu carabtu tadcu waa habaaree cala rajuli walxaal laa turiidu aysan doonayn wuquuca almri bihi arrinku inuu ku dhacna ma rabto waa kelimad halhays ah waa kelimad halhays ah ee ay habaar lama jeedo habaar lama jeedo magacan oo aflaxa ma lala bixi karaa qof ma loo bixi karaa aflax xadiidkan inta ku arkeena qaar waxay yidhahdeen aflax waa lala bixi karaa mana lala bixi karo oo ma banaano in caruur aflax loo bixiyo ma banaano magacyaalkii hore oo islaamka ka horreeyey qaar nabigu uu arkay waa bedelay qaarnaga waaba ka horreeyeenoo wixii horena wa qaar uu iska daayo asagu la kulmina waa iska daayo marka aflax ma banaano in lala baxo ma banaano waa xaaraan abu daawuudka waxaa ku sugan min xadiidi jaabir nabigu inuu yidhi sala allahu calayh wasalam in cishtu in shaa allah anhaa ummatii an yusamuu naafican wa aflaxa wa baraka haddaan noolaado in sha allah waxaan ummadayda u diidi doonaa aan ka reebi doonaa naafic inay la baxaan oo caruur naafic loo bixiyo wa aflax in caruur loo bixiyo wa baraka gabar in loo bixiyo waa ka reebaya ummadayda ibnu maaja iyo tirmidii sanad saxiixa waxay ku wariyeen nabigu ihi in cishtu in sha allahu laanhayanna haddaan noolaado waa ka reebaya ummadayda an yusamaa rabaax in rabaax qof lagu magacaabo wa najiix najiix in qof lagu magacaabo wa aflax in qof lagu magacaabo wa naafic in qof lagu magacaabo wa yasaa weliba waa sheegay cilada nabigu sala allahu calay wasalam xoogaa arrin shumiyaha ka ku jirta oo shumigu see ku imaanaa magacyadaan waaba ammaane shumigu wuxuu ku imaanaa abu daawuuda wariyey xadiis sheeknaasina saxiixiyey nabiga wuxuu ihi laa tus laa tusamiyanna gulaamaka yasaaran wiilaad dhashay yasaar ha u bixin walaa rabaaxan rabaaxna ha u bixin walaa najiixan najiixna ha u bixin walaa aflaxna ha u bixin sababtu waxay tahay sababtiiuu caddeeyey fa innaka adiga taquulu waxaa leedahay afama huwa aflax ma jooga aada leedahay maalan carruurkii aad rabi lahayd inaad weydiido inuu joogo aflax waa midkii liibaanay najiix waa mid guulaystay oo najaxay rabaax waa mid faa'iiday marka maalan rabaaxa la yidhaha waar mid faa'iiday meesha ma joogaa haddii su-aasha caruurka inuu joogaad weydiinay hadduusan joogin xaa lagu leeyahay laa aluu leeyahay marka waxaa soo baxeen ma liibaanin carruurka xoogaa shumigaasaa soo baxa hadduusan joogin waxaa leedahay afama aflax aflax ma joogaa meesha maxaa lagu leeyahy hadduusan joogin laa marka xay noqoneen mid liibaanay meeshaan ma joogo carruurkiyaa liibaantii laga afiri marka magacaan ma fiican iska daayo saas uu yidhi marka magacaas lagama bixi karo ogaado alxadiiu alkhamis wahalaaثuun bacda alaai mi-a xadiiska soddon iyo shan iyo saddex boqol ka gadaal rawaahu الbukhaariyu wa muslimu canhaa can caaisha caaisha ayay ka wariyeen bukhaari muslim qaalad waxay tihi dakala calaya dakala calaya nabiyu nabiga ii soo galay salى اllahu calayh wasalam walxaalu ii soo galay cindii agtayda rajulu nin uu ku sugan yahay ayadoo nin ila joogu ii soo galay faqaala nabigu wuxuu yidhi yaa caaishatu caaisho man haadaa ninkaanu waa kuma ragga ilaahay wuxuu mas-uul uga dhigay dumarka alrijaalu qawaamuuna cala nisaa ragga ilaahay wuxuu ka dhigay dad u taagan mas-uuliyadda dumarka waajib waxaa ku ah dumarka aad mas-uulka ka tahay xaasaskaaga caruurtaada wax alla wixii shaki imaan karoo isdhihi karta sharciga kuma banaana inaad weydiido waxaan waxay yihiin adoon waxba weydiinna ha ku qaylin dadka hubso waxaan waxay yihiin ha ilaa ninkanu hadduu ajnabi yahay xaaskaaga inala joogo munkaraa dhacay soo maaha ilama banaana nin ajnabi inuu gabadh usoo galo hadduusan ahaynooba aduu oqoon ninkoo gabadha qaraabo la yahay inaad dulmido lama ogolo gabadhi iyo dadka marka weydii qof aan dareen lahayn oon kala jeclayn ha noqo nabigu wuxuu noo sheegay sala allahu alay waslam ninka la yidhaha dayuuska jannada ma galo dayuusna waxaa la yidhaha qofka ehelkiisa caruurtiisa xaaskiisa gabdhihii u dhalay xaaraanta raalliga uga nin islaamid ajnabiya inuu soo galo nin ajnabiya ay la kala la farcayaarayan gabdhihii u dhalay ama gabdhihii walaalihiisa ama xaaskiisii nin ajnabiyaha salaama nin ajnabiyaha u soo galaa iyadoon xijaabnayn ninka ogolaada waa dayuus jannada ma galo dayuus waa qofan qiiro iyo damiir lahayn marka arrintii hubso munkar siduusan u dhicin oon mas-uuliyaddaada u dayacmin adoon hubsanna ha qaylin si aadan dadka u dulmin hubso waa kuma u yidhi qultu waxaan iga tihi caaisho aqii waa walaalkay min aradaaca xagga nuugmada igu walaal gabadha walaalkeed naaska la nuugay waa u soo geli karaa ajnabi kama ah fiiri fa qaala nabigu wuxuu yidhi yaa caaishatu caaisho undurna ka fiirsada man kumay ahaadeen ikhwaanu kunna walaalihii walaalaha ka fiirsada hubsada inay walaala yihiin fainamaa wax kale maahan alradaacatu nuugmadu min almajaacati gaajo xaggeeday ka ahaato caruur kastoo naas kula nuugay maxram kuu noqon maa hubsada nuugmada oo keenayda maxramnimada waa midda caruurku u gaajoon yahay maxaa loola jeedaa waxaa loola jeedaa sida nabiga sala allahu calay wasalam axaadiistiisa kale ku cad koow shan goor ugu yaraan hooyadu waa inay carruurka nuujido marka ay u noqonaydo maxram shan goor shan goor waxaa loola jeeda loolama jeedo naaskan afka loo geliyo laga siiba kan kale loo geliyo maya hal mar waxaa la idhaha carruurka naaska loo daayo kanu nuugaa iskiis u dayna kan kalea loo dayna iskiis marku isagu khiyaarkiisa uga tago hal mar aa la yidhaha haddana mar kaleeto isagoo gaajoonaa la nuujinay waa inuu khiyaarkiisa uga tago naaskaanu nuugay waa ka foqay kan kalu nuugay waa hal mar waxaasoo dhan markuu khiyaarkiisa uga tago haddana mar kaleeto shan goor waa inay maxaa yeelay saxiixu muslimka waxaa ku sugan caaisha waxay tihi radia allahu canhaa qur-aankii ilaahay soo dejiyey waxaa ka mid ahaa cashru radaacaatin macluumaatin yuxarimna toban mar oo la yaqaan marka qofka carruurka la nuujiyo markaasay xaaraam ka noqonayda hooyadaas uma nusikna bikhamsi macluumaat kadibaa la nasakhay tobankii shana laga dhigo shanaa lagu nasakh marka shan a ugu yar nabiga markii la oorsaday qur-aan ahaana loo akhriyayay tiri caaisha oo waa la nasakhay laa shan taas aayadda sheegayda akrintii tilaawadeedii waa la nasakhay laakiin xukunkeediiya baaqi dadka gabal ayagoonba ogeyn oo aan weli nasakii gaarin oo ay qur-aan ahaan u akrinayaana nabiga la oorsaday laakiin intii nabigu noolaa weeye marka la nasakhay oo la yidhi qur-aan ahaan looma akri karo laakiin xugun ahaan ugu dhaqmi ilaa qur-aanka qaar waxa weeye lafdigiisi qur-aan ahaana loo akraa musxafku ku yaal xukunkiina waa la nasakho qaarna lafdigii waa la nasakho qur-aan ahaan looma akri karo salaada laguma tukan karo xukunkiisiina waa taagan yahi qaarna xukunkii iyo lafdigii labadiiba waa la nasakho qaarna xukunkii iyo lafdigii labadiiba waa baaqi waa afartaas qur-aanka qur-aanka ilahay nabiga ku soo dejiyey a afar laga dhigo qayb lafdigii iyo xukunkiiba waa la nasakho qaybna lafdigii keliyaa la nasaqo qur-aan ahaan looma akri kara laakiin xukunkii waa baaqi qaybna xukunkiiyaa la nasaqay lafdigiiyaa la akrina qur-aanku ka mid salaadda waa lagu tukan kara laakiin xukunkii maya waa la nasaqay qaybna xukunkii iyo lafdigiiba waa baaqa musxafku ku yaalla marka khamsu radaacaati waxay ka mid tahay qaybta lafdigii la nasaqoon qur-aan ahaan hadda loo akri karin laakiin xukunkii waa baaq xukunkii waa baaq mideeda kale nabiga waxaa ka sugan inuu yidhi laa yuxarimu lmasatu wala lmasataani ogaada hal nuuji hal maro caruurku nuugo naas ama labo wax ay xarimayaan lama arko tan kale waxaa muhiim ah caruurka marka la nuujina laba sano waa inuusan ka weyneyn laba sano wixii ka yah hadduu laba sano u dhammaatay maba ahanba wakti nuugmo uu u baahan yahay caruurka maxaa yeele ilaahi weynaa wuxuu le wlwaalidaatu yurdicna wlaadahuna xawlayni kaamilayn daali markaasa ilahay liman araada an yutima radaaca liman araada an yutima radaaca qofka doonaaya nuujinta inuu dhammaystiro waa laba sano laba sano kadib marka nuujintaa ictibaar male maxaa yeele allah noo sheegay nuujintii oo macnaha laheed waa dhammaystiran marka waxaa la rabaa qofku inuu laba sano ka yar yahay caruurka marka la nuujinayo markaas ayaa hooyada nuujiday ay hooyo u noqonayda marka waxa weeyaan waa inuu laba sano ka yar yahay shan goorna waa in la nuujiyo shan goor waa in la nuujiyo marka ka fiirsada dadka nuugmada walaalka inay kugu arko sidaas wey ka fiirsada taas waxay kutusayaan nabiga qiiradiisa siduu uga qiiroonayo in nin ajnabi ka ah xaaskiisa usoo galo marka aada u qiiro badnaa nabigu waana sheegay aadan u qiiro badanahay yii qofka aan qiirada lahayn waa dayuus wey waa dayuus jannadan ta galayaan aa la yidhi yidhi gurigaas yaale cumar ibnukhadaab ma gelino waxaan sidii qiiradiisu waa badantay cumare ha ka gelin gurigiisa markaasuu u sheegay markaasuu cumar yidhi rasuulka lamaadaan kaa qiiroona qof kale ha ka qiiroodeen inaad soo fiirinayd guriga gal marka nabiga qiiru lahaa dadka mu'miniinta dadka qiirada le weeye oo aan munkar ehelkooda raalli uga noqon qof ehelkiisii munkar raalli uga ah waa dhintay qofkaas الxadيiث ساadس وaلaaثuuن baعda ثaلaaثمiئة xadiiثkaa soddon iyo لحiyo saddex boqol ka gadaal rawaahu الbukhaariyu wa muslimu rawaahu الbukhaariyu bukhaari ayaa wariyey xadiiskan bukhaari keliya war muslimmo warin aadigo iskaga fiiri marka rawaahu الbukhaariyu keliyahan leena marka xadiiskan ma warin muslim sidaasuu uu baraarujiyey ibnulmuraqib iclaamka zarkashkina zarkashina nukadka markaa xadiidkan bukhaari keliya wariyey alxadiiثu saadis وaلaaثuun bacda ثaلaaثimiئة rawaahu الbukhaariyu can cuqbata bni اxaariث cuqbata bni اxaariث waa abu sirwaca abu sirwaca almaki cuqbata cuqbatu bnu اlxaariث بn cاmr بn نوفل بn cabdimناaf بn qusay النوفلي الqرaشhiي waa min mslimiin فaتxi maka maalintii فaتxi maka dadki islaamay ayuu ka mid ahaa anhu cqبة بn الxاariث radي الlه عanه تزawaja wuxuu guursaday uma yaحyى gabadha laha uma yaحyى binta abi ihaab gabadha laha uma yaحyى magaceeda kaniye a la yidhaahdaa gabadhaasuu guursaday uma yaxya waa kunyadeedi iyo magaceeda kaniya la yidhaahee annahu cuqba ibn alxaarif radia allahu canhu tasawaja wuxuu guursaday uma yaxyaa binta abi ihaab fa jaa-at amatun sawdaa waxaa u timid addoon madow addoon madow aa u timid markaasay tihi war wax isiiya markaasay xooga ka soo daaheen markaasay tii war wax isiiya labadiinaba anaa idin nuujiday meesha isla joogeen ha labadiinaba hooyaan idin ahay soo daahinin arrin weynaa timi marka ha labadiinaba anaa idin nuujiday gabadhii madooda annahu tasawaja wuxuu guursaday uma yaxyaa binta abi ihaab fa jaa-ad waxaa timid amatun addoon sawdaa-u madow faqaalad waxay tihi qad ardactukumaa labadiinaba anaa idin nuujiyey bis waa orday markaa cuqba fadakartu waxaan u sheegay yuu yihi daalika arrinkaas linabiyi sala allahu calayh wasalam qaala wuxuu yidhi waxaa dhahaa cuqba qaala cuqba wuxuu yidhi fa acrada cani cani waa iga jeestay nabigu sala allahu alay wasalam markaan u sheegay waa iga jeestay iima jawaabin marka xadiiskaas waxaa laga qaatay yidhahdeen in qofka muftiga masalada ka jawaaba haddii la weydiiyo mas'alo inuu marmar iska aamuso ka jeesto intaasooba alla ka kaafiyo su-aashaba laga daayo ama warku sii caddaado marka inay u bannaanto nabig waa ka jeest nabig waa ka jeest sala allahu calay wasalam markuu iga jeestay wuxuu yidhi qaala wuxuu yidhi qaala waxaa dhaa cuqba ibnulxaari fatanaxaytu waa soo wareegay dhinacii u jeestaan ana ka imid ta soo wareegay fadakartu daalika arrinkaasaan u sheegay lahu nabiga rasuulka allah gabar addoon madoobaha noo timid waxayna sheegaydaa aniga iyo xaaskayga inay iyaduna nuujiday annaguna ma ogin waxaas ay sheegay wax aan waxba ka ognahay maaha labadeenuba ma ogin markaasaa nabigu hadlay qaala nabigu wuxuu yidhi wa kayfa macnaha wa kayfa yakuunu baqaa'uka macahaa wa kayfa wa kayfa yakuunu baqaa'uka macaha seed ula joogaydaa waqad zacamad walxaal qad zacamad ay sheegtay an anqad arbacadkuma inay ina nuujiday seed ula joogay tayba sheegtay inay nuujiday wa kayfa wa kayfa yakuunu baqaa'uka macaha see u noqonaya inaad kusii baaqi noqoto waqad waqad zacamad ayadoo sheegtay walxaal qad zacamad ay sheegtay anqad arbacadkuma inay ina nuujiday culummadu xadiidkaas waa isku khilaafeen macnahaas jumhuurta waxay yidhaahdeen nabiga sala allahu calay wasalam waracnimu u ishaaray marba haddii la shaki geliyey dac maa yaribuka laakiin xugun cad oo ah gabar addoon ah warkeedii in xugunkii ku sugnaaday a laga qaadan maayo yidhahde waa sida shaaficiyada yahay mareen jumhuurta culummadu imaamu axmed imaam axmed ibnu xambal isxaaq ibnu rahaweyhi awsaaci zuhri xasanulbasri daawuus cuhmaan ibnu cafaan cabdullahi ibnu cabbaas waxay yidhaahdeen halkaas gabar oo tidhi waa ini nuujiyey xukunkii waa ku sugnaana xagga nuujinta haddii hal gabar tidhaa anaa carruur kaa nuujiyey xukunku waa ku sugnaana nabiguna waa xukmiyey xaaraanay saas ku kala noqdeen saas imaamu axmed isxaaq ibnu rahaweyhi awsaaci zuhri xasanulbasri daawuus cuثmaan ibn cafaan cabdullahi ibn cabbaas sidaas ayay mareen ka marba haddii shubha timid meesha in laga tago waayo waxay culammadu ka qaateen marka labada qof haddaysan markii hore ogeyn oo ay u malaynayeen inay guur xalaala isku ku wada joogaan kadibna xukunku u caddaado carruurtii dhalashaana waa xalaal ayagana demi markaas ka hor looma qomin xadna laguma laha marka xadna laguma laha maxaa yaele shubha wey ayagu waxay u haysteen xalaal inay isku yihiin xalaal marka inay isku yihiin saasay u haysteen marka laakiin arrintaasu caddaatu nikaax lama arkaba hadda nikaax meesha ma yaalo nikaax meesha ma yaalo waa inay ku kala tagaan o ku kala cararaan alxadiiu saabici wahalaaثuun bacda alaai mia rawaahu lbukhaariyu rawaahu lbukhaariyu xadiidkan siyaaqan bukhaari ayaa ku wariyey lafdigan bukhaari ayaa ku wariyey ee lafdigan muslim kuma warin ayaa la yidhi xadiidkan rawaahu lbukhaariyu can ilbaraa bni caazimi radia allahu canhu ibnu mulaqimka ayaa iclaamka ku sheegay hada alxadiidu bihada siyaaq lilbukhaariy faqad uu leeyay saasuu leeyay can ilbaraa'i bni caazimi radia allahu canhu qaal baraa wuxuu yidhi kharaja rasuululahi rasuulka allah soo baxay sala allahu calayh wasalam yacni min maka makuu ka baxay markaas waktigu wuxuu yahay waa sanadii toddobaad waa sanadii toddobaad cumratulqadaa cumradii la dhihi jiray nabiga sala allahu calayh wasalam markuu cumraystay oo cumradii dhammeeyey wey cumradii markuu dhammeeyey bisha dilqacda bisha dilqacda ay ahayd sanadii toddobaad cumratulqadaa markuu dhammeeyey markaasay ahayd markii saddex maalina lagu heshiiyey saddexdii maalin ay dhammaatay a gaaladu inta cali u yimaadeen ay ku yidhahdeen cali u sheeg ninkan waxa weya waqtigii aan ku heshiinay waa dhammaada ha ka baxo xaram nabigu waa ka baxay marka waa ka baxay ila heshiiskaa sida ahaay heshiiskaa sida ahaa waa ka baxay nabigu sal la ala markuu baxaya marka gabadhan oo adeerkiis dhalayaa ka soo dabaroda gabar yaroo saqiira ah kharaja rasuululahi waa baxay sal اlahu calayh wasalam yacni min markuu ka baxay fatabicathm nabiga iyo saxaabadii waxaa soo raacday ibnatu xamsa xamsa bn cabdilmualib gabaruu dhalay tunaadi marka fiiri xamsa nabiga wuxuu yahay waa adeerkii soo maa gabadha xamsa dhalay iyo nabigu maxay isku yihiin waa ilma adeer waa walaalo u fiirsada marka fatabicathm waxaa soo raacday ibnatu xamsa tunaadi xaal ay ku dhawaaqaydo yaa am adeerow ay leedahay see nabigu adeer ugu noqdo ee xalan soo mar ha nabiga iyo xamsa sownaas ma wada nuugi nabiga iyo xamsa sownaas ma wada nuugi xagga nuugmadu adeer uga yahy marka marka ha xagga nuugjinta ayuu adeer uga yahy sidaas wey yaa cami ayadoo le fatanaawalaha waxaa laacay caliyun cali ayaa laacay oo gacanta ku dhahay gabar yaro saqiira u ah faakada waa qabtay biyadiha gacanteeda waa gabar saqiira cali iyo gabadha waa ilma adeer gabadha aad ilma adeer kartiin hadday qaan gaarto ama gabar weyn noqoto ma salaami karti gacantana ma qaban karti laakiin caruur yaroo saqiir ah oo adoon oo hadda in la kooyiyo la rabo wey gabadhaan marka caruurka yarkaa waa qaban karta waa qaadi karta gabar yar ee qofkan uu leeyahay ma taaban kartid oo ajnabi kaa ah waa qof la damaaci karo oo ama qaangaar ama ama see ku dhowaatay taasaa laga hadla marka gacantuu qabtay cali fa akada biyaddaa gacanteeduu qabtay wa qaala wuxuuna ku yidhi lifaatima faatima binti rasuulillahi sawjadii cali ah duunaka qabo bimacnaa khud wey ismu ficil duunaka qabo ibnata camika gabadhaan adeerkaa dhalay qabo gabadhaan adeerkaa dhalay qabo marka xamza wuxuu ka dhigay haddana inuu nabiga walaalkiis yahay oo uu faadimo adeer u yahay sababto a naasay wada nuugeen naasay wada nuugeen gabadha adeerkaa dhalay qabo faxtamalathaa waa ay qaaday faadima faktasama waxaa ku dooday fiihaa gabadhi gabadhiyaa laysku qabsaday fiiriya meeshaan anagu joogno iyo meeshay saxaabadu joogeen gabadha yartaa waa ina xamse xamsena waa la dilay dagaalkii uxuudaa lagu dilay sanadii saddexaad ahaa markaana waa sanadii toddobaad gabadhu waa adoon qof walbaa wuxuu rabaa inuu asagu kafaalo qaado inuu asagu kafaalo qaaduu rabaa markaasay isku qabsadeen saddex saxaad anaa kafaalo qaada yanaa kafaalo qaada fiiri markaasaa dacwo nabigi loo wadaa dacwooda fiiri annaga waxaan dhila canaabu iga qaada iga wad laakiin ayaga canaabu arki mayne jannay u arkaaye wax janno lagu helayo marka wax weyn naga meesha adduunyadaan naqaan meesha adduunya ku jirto aan aada ugu mitidayna oo ku dacwoonayna o ku murmayna laakiin ayagu aakhiradii isku qabsanaya qof walbaaba meeshaan janna taa gabar agoon ah qaraabadaadii ah inaad kafaalo qaato waa janno waa janno faktasama waxaa ku dooday fiiha gabadhii caliyun cali bin abi aalib iyo wa zaydun zayd bnu xaarifa iyo wa jacfar saddexdaasaa ku doodeen nin walbaa wuxuu leey anaa kafaalo qaada jacfar ibn abi aalib iyo cali ibn abi aalib gabadha waa la ilma adeer zayd ibnu xaarifana zayd iyo xamsa nabigu madiine markii la tagu walaaleeyey ukhuwa islaamiya khaasa ka dhacay marka wuxuu rabaa gabadhii walaalkiis dhalay fil islaam oo diinta walaal ugu ahaa inuu kafaalo qaadu raba meer hadday agoon noqoto fiiri ee wax nasaboo kale kalama soo ma jeedi marka nabigiyaa loo tegay sala allahu calay wasalam saddexdoodii mid walbaaba xujadiisuu sheegana si uu u caddeeyo inuu asagu xaq u leeyahay waana saas mar haddii la dacwoona oo xuquuq laysku haysto qof walbaaba sababka uu xaqan ku mutay waa inuu soo bandhigo waa la dacwooday marka fa qaala caliyun wuxuu yidhi ana axaqu bihaa anaa u xaqnimo badan wahiya gabadhaanu ibnatu cami waa adeerkay gabadhu dhalay adeerkay xamsaan dhalay dhinacaas xaqaan uga leeya marka wa qaala jacfar ibn abi aalib wuxuu yidhi ibnatu cammi horta waa ina adeertay adeerkaya dhalay wa khaalatuha habaryarteedna taxtii hoosteedii ku suganta macnaa habaryarteedna waa qaba anaa marka kaa xida ima adeernimada waa u simaana laakiin xaqaan ku dheer ayale gabadhaan waxaa dhashay ina xamsaa salma bintu cumays aa dhashay xaaskii xamsa salmaa bintu cumays jacfarna sawjadiisa waa asmaa bintu cumays sawjada jacfarna waa asmaa bintu cumays jacfar markuu dhintayna abubakar sidiiqaa guursaday abubakar markuu dhintana cali bin abi alibaa guursaday kadib asmaa bint saddexdaasa isu mareen jacfar ibn abi aalib abubakar sidiiq cali bin abi aalib marka jacfar wuxuu qabaa asmaa bintu cumays oo ah uktu salma bintu cumays wuxuu yidhi ilmaadeerna waa nahay dhankaas caliga waa kaala sinay waxaa ii dheeraad ah habaryarteedaan qabo sidaas wa qaala zayd wuxuu yidhi ibnatu akii waa walaalkay diinta igu walaala gabadhii uu dhalay oo nabigaa walaaleeyey zayd iyo xamse si gaar ah markii madiine la tego labalaba loo walaalaynayay dadka faqadaa bihaa gabadhii wuxuu u xukmiyey annabiyu nabiga sala allahu calayhi wasalam likhaalati habaryarti habaryartii uu xukmiyey wuxuu yidhi gabadhan haddii laysku qabsaday waxaa xaq u leh inay kafaalo qaatoy xanaanaydo asmaa binti cumays oo habaryarteeda maxaa yeelay nabiga sala allahu calay wasalam wuxuu yidhi wa qaala nabigu wuxuu yidhi alkhaalatu habaryartu bimansilati lummi hooyada booskeedii joogta culammadu marka waxay yidhahdeen hooyada marka la waayo waa derajada ku xigtaba xagga xanaanada waa derajada ku xigta ayadaa xaq u leh waxay yidhahdeen culummadu eedada aabbaha la dhalatay habaryartaa ka xaqli maxaa yeelay markaas way nooleed safiya bint cabdilmudalib safiya oo xamse la dhalataa nooleed waxaa loo xugmiyey habaryartii oo ah asmaa bint cumays marka waxaa la eedada iyo habaryarta xanaanada waxaa horeeya habaryarta ayadaa horeyda ee gabadha hadii islaanta haddii la guursado say wax u xanaanayneen waxaa la yidhi gabadha hadduu guursado nin xanaanada caruurka la xanaanaynayo wax ku leh xaqeydii ma dhacaayo marka jacfara qaba jacfar dadka xanaanada wax ku lahayuba ka mid marka laakiin gabadha caruurka la xanaanaynaa nin ajnabi ka ah hadduu gabadha guursado xanaano xaq umanta xanaano markaas xaq uma yeelo laakiin hadda waxay xaq ugu yeelatay zawjkeedaaba xanaanada wax xaq ugu leh oo gabadha la rabo inuu xanaaneeyo ajnabiba ha ka ahaada waa in adeeg gabadhan gabar yar waayo marka habaryartu waa bimansilati lummi wa qaala nabigu wuxuu ku yidhi marka fiiriya nabiga xugun wanaagiis maamul wanaagiis hadduu xukmiyey wuxuu rabaa dadkii o dhan inuu raalli gareeyo dadkii o dhan inuu raalli gareeyo saddexdiiba wa qaala nabigu wuxuu ku yidhi licaliyin anta adiga minii anadiga midta wa ana minka anadaan ka mid ah aniga iyo adiga miyaa labada kale ah waxa naga dhexeeya min alqaraabati qaraabanimada waa ilmaadeer wاlmusaaharati xididnimo gabadhii nebi maxamed dalayuu qabaacan wالsuxbati waa saxaabi wاlmaxabati si gaaru u jecla imisaa naga dhexeeya aniga adig aniga adimaa laba kala dhib male anta mini adugu anadiga mid tahay wa ana minka ana waa ka limaa baynana min alqaraabati wاlmusaaharati wاlmaxabati wالsuxbati cali marka farxad intaasa ugu filan iyo wax uu ku faano wa qaala nabigu wuxuu ku yidhi lijacfar ashbahta waxaad shabbahday khalqii abuuristayda xagga muuqaalka toban saxaabi oo nabiga u ekeedu ka mid yahay jacfar aad ugu muuqaal ek wa khuluqii iyo dhaqankayga dabeecaddayda sifaadda daahirkaana way iga eg tahay sifaadda qarsoon ee maxay tahay sifaadda qarsoono min alxilmi waalkarami walludfi wa gayriha deeqsinimada dulqaadka dhimrinta iyo naxariista waa iga shabahda akhlaaqda qarsoon iyo muuqaalkaba iga eg akhlaaqda qarsoone qaaliga deeqsinimada dulqaadka naxariista waa iga shabahda asna ammaan intaasa ugu filan dhinacuu farxad ula dhacay wa qaala lizayd nabigu wuxuu ku yidhi anta akuunaa fi liimaan adiga walaalkaybaad tahay diinta noogu walaala fil imaan waa macnahan ku caddayna maahan lafdiga waa mawlaana mawlaheennina waa tahay la nabigaa xoreeyey mawlaheenniyaa tahay mawluhuna waa maxee nabigaa yidhi sala allahu calayh wasalam mawla alqowmi minhum mawlaha qoomka ayagu ka mid marka annagaasba naga mid tahay qoyskeenaadba ka tirsanta adugu asna intaasaa ammaan ugu filan iyo farxad aduu qoyskaadba ka tirsanta aduu nin kale mabatid maxaa yeele mawla alqowmi minhum nabigaa yidhi sala allahu calay wasalam qolo walba mawlahoodu ayagu ka tirsan marka culamadu waxay yidhahdeen qaadiga markuu xugun rido waxaa feecan xugunka cilada iyo sababta uu ku xugmiyo inuu caddeeyo nabiga sala allahu alay slam ma dhin jacfar qaado or socda idinku maya maya saasu dawa dawaa la rabaa dhow waxaa weeyaan dadku hoosay u gunuunacayo marka sida nabigu waa caddeey wuxuu yidhi sababta aan ugu xugmiyey waa maxay habaryartu hooyada booskeedii joogta waa dawa marka marka qaadiga waxaa la rabaa markuu xukunka rido inuu yidhaha sababtaan ugu xukmiyaa waxay tahay sidaas iyo sidaas iyo sidaas waa xadiiskan waa aayadan waa qowlkan culummada waa ijmaacan kitaabkani ku taallaa sidaas weeye qofka isagoo de aan qancayn ilaa in wax loo xukmiyo maan isaga u tahay marka laakiin qofkii kale waa qanca marka kitaabu lqisaasi haadaan midkaanu kitaabu lqisaas waa qisaasta kitaabkii ka hadlaayey qisaasta sharciga waa qofkii qof dhiig u geysto ama dila ama dhaawaca intii oo kale loo geysto waana sababka keena ummaduhu inay noolaadaan ilaahay baa yidhi walakum fi lqisaasi xayaatun ya ulilalbaab nolol ayaa idinkugu sugan qisaasta qofku hadduu ogaado hadduu qof dilo in la dilayo hadduu gacan ka gooyo in laga goynayo hadduu il ka rido laga ridayo waa laga nabadgela ummadda marka ilaahay wayna qayr ugu talagalo ilaahay wuxuu waafajiyaa qisaasta qofkii qof dilay in la dilo laakiin haddii la yidha waa la xira ama xoogaa diyo yara la bixina dadka dhan u dhammayna qofkan alle ka baqayo kaasuu leey wallahi halkaasa kugu dhufana labaatan kunna iiga soo kaa aadimi adeeryaal aruurina odayaasha aruurina marka mar haddii diinka alle laga tago waa fasaad waa dadkii ha la baabaasho ilaahayna wuxuu ugu talagay dadka in la ilaaliyo naftooda la ilaaliyo marka nolol ma jirto haddii qisaas la waayo nolol ma jirto ummad haddii qisaas ay weydo u dhammaato waa u dhammaato gaalada waxa weeyaan toddobaatan dila markaasa le horta hala baar waaba laga sheekay amu jiran abaarada waxaa la leeyahay ma jirana waxaa caddaatay inuusan jiranayn dhaalim uu yahay waxaa lagu xugmiyey labaatan sano markaasaa loo doodaa la leeyahay labaatan sano goorma maxaa loo dulaysanaa qof labaatan sano waa dheerta hadde toddobaatan uu dilay ogo toddobaatan ma nolola waxaas waxaa dhacda toddobaatanka weliba is caruur yar iskoo dhigaydo ta meelaa qofkii meelaa lagu gala soo gantuu toddobaatan saara waxaa laleeyahy bal dhaktar ha la geeyey ninkaa nin caadi ma toddobaatan dilay hadhow toddobaatankaas labaatan sano haddii lagu xukmiyo waa laga dooda marka nolol ma hayaan nolol maahan marka waxaas laakiin dadka muslimiinta markay ilaahay ka baqaan diinkooda ku dhaqmaan qofkii qof dila loo dilo waxa weya ammaan a lagu noolaana qof walba ammaanu hela qofkii gacan ka gooyo gacan laga gooyo qofkii sanka ka jara sanka laga jaro alxadiiu haamin wahalaaثuun xadiiska soddon iyo sideeday qofka yidhaha marka qisaas ma jirto lama laynaayo dadka xabsiga loogu bedela waa qof yidhi danteen alle ma yaqaan ana aqaan waa qof saas yidhi dantayada ilaah ma yaqaan annaga ka garanayno waa qof yidhi ilaahay dantayada isagaa naga yaqaan soo maa dantayada alle isagaa naga yaqaan الحdيث الثامن والثلاثون بعد ثلاثمئة رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال عبد الله بن مسعود وحير قال رسول الله رسول كالله صلى الله عليه وسلم لا يحل حلال معها دم امرئ قف بيجيس قف مسلم مسلم اه قف يشد قرى لا اله الا حق عابد انه سجن الا الله الله معها wa annii anigana rasuululahi rasuulka alle inaan ahay qof sidaas qiraya dhiiggiisu xalaal ma ahan ilaa biixdaa alaain ilaa multabisan xaala uu ku dheehan yahay maahane biixdaa alaain saddex arrimood midkood saddex arrimood midkood inuu ku dhaco maahane dhiiggiis xalaal ma ahan ilaa biixdaa alaain ilaa multabisan xaala uu ku dheehan yahay maahane biixdaa alaain saddex arrimood midkood afayibu wahuwa ama waxaad tidhaahdaa axaduhaa saddexdii mid ka mid ah afayibu waa garoob garoob azani sinaystay garoob waxaa loola jeedaa qof guur xalaala soo maray asagoo xor ah qaangaar ah caqli leh kuna galmooday ama rag ha ahaado ama dumar ha ahaado waa isku mid fayib garoobka waxaa loola jeedaa waa qof guur xalaala soo maray kuna galmooday wa huwa xurun mukallafun isagoo xor ah mukallafna qofkaasaa la yidhaahdaa fayib azani oo sinaystay waa fayib oo muxsan ah zaanig muxsan ah la yidhahdaa zaanig muxsan ah asaga marka dhiiggiisu waa xalaal ilaahayaa xalaaleeyey waa in dhagax lagu dilo qofka isagoo guur soo maray oo ilaahay siiyey wuxuu ku dhowrsado kadibsina ku dhacay waa in dhagax nafta looga jaro sidaas ilaahay xukunkiisi weeye nabi maxameda ummadda u sheegay sala allahu calay wasalam nabigu xukunkuu sheegaya allah usoo sheegay ka labaad wathani midka labaad waa nafsu waa naf naftaasoo almultabisatu ku dheehan binafsi biqatli nafs naf dilideed waa naf naf kala dishay naftana ay dishayna waa inay u dhikantaa oo muslim qofka hadduu yahay qofka kaluu dilay waa inuu muslim yahay waana inuu u dilay camdan wa cudwaanan camdan wa cudwaanan kas iyo xadgudub waa inuu u dilay qofka marka qofka uu dilay marka loo qisaasaa shardi waxaa ah camdan wa cudwaanan inuu u dilay iyo qofku qofkuu dilay inuu u dhikamo oo maalan kuu dilay muslim hadduu ahaa waa inuu ka kawno muslim maalan qofka wax dilay qofka la dilay hadduu muslim ahaa ee kii dilay waa la dilay laakiin qofka wax dilay hadduu muslim ahaa kan la dilayna uusan muslim ahayn ma banaano in loo dilo kala qaadna male kuu dilay inuu xarbi ahaa iyo inuusan ahayn xataa gaalo waxaa jirta aan la dili karin oo nabigu sheegay sala allahu calay wasalam qofka dilaa jannada carabteeda ma helo gaaladaas haddii xataa mid kamida uu qof muslim uu dilo naar waa ku mudanaa waa la xiri karaa waa la ciqaabi karaa lakiin lama dili karo maxaa yeele nabigaa yidhi sala allahu calay wasalam laa yuqtalu muslimun bikaafirin qof muslim ah gaal looma dili karo maxaa yeele ma sinna ma sinna waa shardi qofka qofka loo qisaasa inuu la siman yahay waa shardi wixii muslimana waa simay waa arki doonaa haddii nin uu gabar dilo waa loo qisaasa waa loo qisaasa waana ijmaac waana xadiis nabi sala allahu calay wasalam haddii gaal gaal dilana waa loo qisaasa haddii maalan laba gaaloo dadka muslimiinta ku hoos nool ka mid ahaa mid mid dilay waa loo qisaasa gaal hadduu muslim dilana waa la qisaasa iyadana waa noo soo socda laakiin waxa aan laysku qisaasi karin waa muslimkiiya wax dilo gaalkii dilo mid fulayaha yidhi dii ilaahi weynaa dowladnimana siiyo madhabkaas kuma soco karna nabigu sheegay madhabka xanafiyadan ku socayna madhabka xanafiyadu wuxuu qabaa gaal qofkii dilo muslima in la dilayo maaa macnaha wuxuu la yaabay gaal hadduu muslim dilo gaalkii waa la dilay laakiin muslim hadduu gaal dilo la dili maa markaas wuxuu jir aman gaala lagu qancin karin hadde gaalo qancinteeda dad ka fakerto adiguna calaalla kugu dhacaydo waxaadan ilaali karin diinki waxa annagu aan ku hadlaynaana maahan caqli iyo gaalo raalli ha noqo ee waxa aan sheegaynaa waa maxaa ilaahay yidhi maxaa rasuulku yidhi maxaa diinta islaamku qabta aan ka hadlaynaaba kaliya annagu ee gaala raalli ma noqee mase noqon maydo ma ka sheekaynaynaba gaala raalli goormay noqee walan tardaa canka alyahuuda walaa nasaara xataa tatabica millato markaa diintooda raalli raalli noqe gaalo ee marka hora gaal kaa raalli noqoa marka masalada marka laga hadlaayo marka daliilkaa la fiiriyaa gaaladu raalliya noqon iyo raalli noqome lama fiiriyo ee waxaa la fiiriya maxaa ilaahay diinkiisiiya dhankaasaa laga fiiriya marka tan raalli ka noqome gaaladu madhabka xanafiyada raalli ka noqo waxoogaa waa arrin nasiib darra allahuma mustacaan waa taariku wahaaliu kan saddexaad oo asagoo muslim ahaa jiray dhiiggiisu xalaal noqona ataariku waa qofkii ka tegey lidiinihi diinkiisa almufaariqu oo faaruqay liljamaacati jamaacadii muslimiinta qofka isagoo muslim ahaa jiray ridoobay nebi moxamedaa yidhi dhiiggiisu waa xalaal sala allahu calay wasalam dhiiggiisu waa xalaal saddexdaan marka fiiri shantii ama lixdii arrimoodon ku celcelinay islaamku waa ilaaliyaa saddex ka mid aha la sheegaa waxa weeyaan qofkii diinkii ka baxay waa la dilaa waa diintaa lagu ilaalinaa si aysan u noqon meel layskaga cayaaro sida qaramada midoobay kontonka qodob oo qaramada midoobay ku heshiiyeen waxaa ka mid a qofku diinku raba inuu ka baxo diintuu rabana galo markuu galana uusan qarsan ee uu ku cibaadaysto marka taas maya diintaydu ma ogola waana baatil waana wax gaalo sheegatay waxa weeyaan qofki islaamnimo ka baxa ee gaalooba waa in la dilo saas nabi maxamed a xukmiyey sala alla ala waana diinkii alle marka wax kaloo bannaan diinta haddii kale meel lagu cayaaray noqonay qof walbaaba waa ka baxay waa soo galay xaggaan aaday waa iskaga cayaaraan tan kale qofkii qof muslime dila waa in la dilo waxaa lagu ilaalaa nafta haddii kale dadka la layna tan saddexaadna waxa weeyaan cirdiga iyo sharafta si loo ilaaliyo qofkii guur soo maray ee sinaysta waa in dhagax nafta looga jaro ka saddexdaasa lagu ilaalinaa mid walbana waa saas lixda arrimooda waaweyn mid walba sharcigu xuduudu u dejiyey lagu ilaaliyo si aan loogu cayaarin waa jiraan waxyaalo ka dad kale oo sharcigu sheegay in la dilo oon saddexdaan ahayn waa jiraan waa jiraan saddexdaas waxaan ahayn waa jiraan waxaana ka mid ah waxyaalaha kaleoo sharcigu sheegay ninka qowmuluudka nin nin fulay haddii la arko ama laba nina isguursan kartay la yidhaahdo oo laba nin isguursato labadoodaba waa in la dilo oo xaakimaa wariyey xaafidu dahabina waa saxiixiyey xaakimna waa saxiixiyey sheekh naasirna waa saxiixiyey nabigaa yidhi uqtululfaacila walmafcuula bihi haddaad aragtaan niman isfuulaayoon shaqadii qowmuluud ka shaqaynaa kan kore iyo kan hoose labadaba dila nabigaa yidhi sala allahu calay wasalam waxyaalaha kaleeto oo nabigu yidhi hala dilo waxay tahay waa ninkii guursada gabar maxramkiisa xaaskii aabbihiis oo kale gabar asaga la dhalatay oo kale eedadiis habaryartiis ninkii guursada in la dilo waayo ayadana waa xadiiska xaakim wariyo uu saxiix yeelay xaafid dahabi ku waafaqay sheekh naasirna irwaa ulqaliilka raqamka laba kun saddex boqol konton iyo kow laba kun saddex boqol konton iyo kow nabiga wuxuu dilay man tasawaja bimra'ati abiih nin aabiis xaaskiisii guursaday kaasaa nabigu dilay waa in la dilo kuwa kaloo dilkooda sugan yaha waa qofka saaxirka cumar ibn cabdilcasiis iyo cumar ibn اlkhadaab iyo imaamu maalik imaam axmed isxaaq ibnu rahwey dhammaan waxay yidhahdeen waa la dila qofka saaxirka qofka kale oo asna sharcigu sheegay in la dila xadiidka abu daawuud ee uu ku wariyey afar kun afar boqol lixdan iyo labo tirmidina uu ku wariyey kun afar boqol konton iyo afar ibnu maajana uu ku wariyey laba kun shan boqol lixdan iyo afar sheekh naasirna uu yidhi xasan saxiix ah qofka neef xoola u galmooda ninka neef xoola u galmooda isna waa la dila waa la dila waa saqajaan xoolihiu najaasina neefkana waa la dila la cuni ma waa halleey intaa la dilina neefka la dila godaa la yskaga ridaa qarashkii neefka horta laga qaada ilaa neefkan xoola dad waaye kadibaa isaga la dila ma kadibaa la dila marka dhowr qofoo saas waxaa ka mid ah dadka kaleo sharcigu yidhi hala laayo xadiidka saxiixulmuslim kun sideed boqol konton iyo saddex nabiga wuxuu yidhi laba laba qof haddii madaxweynenimo beeca lagula galo mid ka dambeeyo dile waa mujrim fawdu ka shaqaynaa iyo dhib marka idaa buyica likhaliifatayni faqtulu aakhara minhuma laban midaa madaxweynaha la doortay beeca lala galay ilaahay diinkiisiiu dadkii ku wadaa waa nin muslima mid kale haddana la doortay kan dambaa la gowraca nabiga wuxuu yidhi man ataakum wa amrukum jamiicun calaa rajulin waaxidin faaraada an yasuqa casaakum aw an yufariqa jamaacatakum faqtuluuh idinkoo nin daba socdo nin madaxa haysta oo ummaddu ku midaysan tahay haddii mid kala yimaado ku qabsado midkaas dile dile qofku raba ha ahaad u yidhi marka seef la dhaca oo dile marka waxaa ka mida dad badana sharcigu sheegay marka saddexdaas dadaa lagu daro sharcigu ku daray wallahu subxaana wa tacaala aclam sala allahu wsala wbaarak calaa nabiyina mxamed